أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib akhbaariya oo galabta baahiyey fariin muuqaal ah oo ka socota mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ee dhacay siddeed sanno ka hor fariintaasi oo tarjuman ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xogo hor leh oo laga helay socdaalkii uu madaxa kooxda riddada soomaaliya ku taga dalka etoobiya maxaa ka jira in xasan guurguute uu xabashada etoobiya ka codsaday in ciidamo hor leh ay soo geliso soomaaliya sideese bilaash xaytahan loogu bahdilay adis ababa falanqayn ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan sidoo kale faafareebku waxaan caawa idinkugu hayaa abwaannageeye cali khaliif oo qoray maqaal uu diiradda ku saarayo sooyaalka ciidamada siliibiyiinta ee dalka ku soo duulay taagdarida isbaaysiga cusub ee e u som iyo mustaqbalka kooxda riddada ee gudcurka ku jira isagoo isbarbardhig ku sameeyey ashraf khaani iyo murtad guurguurte maqaalkaas oo dhammaystiran ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kulan lagu soo gebagabaynaya kormeer waxbarasho oo maalmahan ka socda degmada jirib oo ka dhacay xarunta jaamacadda alqima mas-uuliyiin culimmo iyo qeybaha bulshada oo kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijka faafreebka wararka aynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa kanaalka wararka ee kataa'ib akhbaariyaha ayaa galabta baahiyey fariin muuqaalah oo ka socota mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ee dhacay siddeed sanno ka hor haddaba ku soo dhowaada fariintaas oo tarjuman
My name is Gershom Wanyunyi Wasike. I'm 58 years age from tribe of Luya from Trans Nzoia County.
magacaygu waa jarison wanyoni wasiike waxaan jiraa konton iyo siddeed sano waxaan ka soo jeedaa qabiilka luuya waxaan ku dhashay galbeedka kenya waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka difaaca kenya ee k d f oo ka howlgala qaybta lixdan iyo lixaad ee ciidanka madaafiicda darajadeydu waa sarreeyo guuto taliyaheegu wuxuu ahaa jenaraal samson muwathete waxaan imaannay soomaaliya kowdii jannaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii sida aad wada og tihiin waxaan ka mid ahay maxaabiistii lagu qafaashay xerada ceelcadde ee kooxda al-shabaab tani waa fariintii labaad ee aan dirayo ma aanan filayn inaan weli noolaan doono xilligan waxaan nasiib u leeyahay inaan noolahay oo aan mar kale la hadlo dadkayga tan iyo markii aan gacanta u galnay al-shabaab oo aan noqonnay maxaabiis waxaan filaynay in dadkayaga iyo dowladdayadu ay wax ka qaban doonaan xaaladda aan ku sugannahay waxaan ku rajo weyneyn inay ka shaqaynayaan sidii ay xorriyaddeenna u heli lahaayeen iyagoo adeegsanaya dhammaan waddooyinka iyo hababka suuragalka ah laakiin taasi ma dhicin muddo siddeed sanno ah ayaannu ka maqannahay quusaskayaga dadkayaga iyo dalkeenna hooyo ee aan jecelnahay inkastoo al-shabaab ayna daaweeyeen si wanaagsan islamarkaana na caawiyeen si ay naftayada u badbaadiyaan iyo caafimaadkeennana u hagaajiyaan haddana waxaad qiyaasi kartaa xanuunka aan dareemayno in muddo siddeed sanno ah aanan arkin waalidkayaga xaasaskayaga iyo carruurteenna waxaan rajaynaynaa in mas-uuliyiinta dowladdu ay ka shaqaynayaan xaaladdan si ay u beddelaan daruufahayaga oo xoriyaddeennana u helaan inkastoo aan u nimid soomaaliya si aan dadkeenna u difaacno weli kama helin dowladdayada iyo dadkeenna cid u heelan oo daacad u ah inay xorriyaddeenna u dagaalamaan xitaa dowladda ayaa iska ilowday arrinkeenna waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan la hadlo walaalahayga ku jira ciidanka k d f sannado badan waxaan ahayn ciidamo idinkoo kale ah waxaan nahay dad walaalo ah walaaluhuna waa inay isdifaacaan annagoo ah maxaabiis waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan xaaladdan adag ee aan ku jirno sameeya wax kasta oo suuragal ah si aad xoriyaddeenna u heshaan maxaa yeelay haddii aad idinku booskeenna maanta joogi laheedeen annagu waxaan qaadan lahayn dhammaan waddooyinkainoo suurtagalka ah si aan idiin xorayno ogaada maanta dhibaatada annaga ayay ina haysataa berina waxay noqon kartaa idinka waxaa ina soo gaartay in dowladdu ay la hadashay qaar ka mida qoysaskeenna kuna wargelisay inaan dhimannay arrintani aad bay noo xanuujisay tani waxay muujinaysaa in dowladdu aysan ogeyn meesha aan joogno ama xaaladdeenna halkii ay naga caawin lahayd waxay khiyaanaysay qoysaskeenna oo u sheegtay wax aan run ahayn taas oo hoos u dhigtay rajadii aan ka qabnay inaan ehelkeenna la kulanno sidoo kale waxaan doonayaa inaan la hadlo shacabka aan u dhaartay inaan difaaco oo aan dhiiggayga u huro intii aan soomaaliya joogay waxaan ku guda jiray waajibkayga aniga iyo walaalahayga ciidanka ayaa gacanta u galnay al-shabaab kadib weerarkii ceelcadde waxaan dirnay fariimo hore laakiin weli wax jawaab ah ma helin welina xaaladdayada waa mid adag waxaan dalbanayaa in dadkaygu ogaadaan inaanan u hadlin magacayga keliya laakiin aan u hadlayo magaca maxaabiista kale ee ila jooga waxaan doonayaa in dadkaygu ogaadaan inay yihiin awoodda dowladda waxaad bixisaan canshuur la'aantiinana ma jiri karto dowladda kenya haddii aan nahay ciidanka kenya ee soomaaliya ku sugan waxaan idinka codsanaynaa inaad xuriyaddeenna u dagaalantaan aadna xasuusataan sidii aan idiin difaaci jirnay dagaalama oo arrinteenna gaarsiiya heerka ugu sarraysa maxaa yeelay dowladda waxay u muuqataa inayna ilowday haddii aad tihiin shacabka kenya waxaad dhowaan ku guulaysateen inaad dowladda ku cadaadisaan inay kala dirto golaha wasiirada waana idiin suura gashay haddaba waxaad awood u leedihiin inaad naga caawisaan aniga iyo walaalahayga inaan xoriyaddeenna helno waxaana idinka codsanaynaa inaad qaaddaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad nooga caawisaan inaan xoriyaddeenna helno maanta weli waa nool nahay waan ka quusannay xaaladdan isbeddel la'aanta ah waan idin baryeennaa naga caawiya inaan xoriyaddeenna helno
take action to help us and my brothers to get this freedom. Today, we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please help us to get our freedom.
barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horen oonu ku gudjirnaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan maqaal uu qoray abwaannegeeye calkhaliif balse markan xogo hor leh ayaa laga helayaa socdaalkii uu madaxa kooxda ridada soomaaliya uu ku tagay dalka etoobiya maxaa ka jireen xasan gurguurte uu xabashida etoobiya ka codsaday in ciidamo hor leh ay soo geliso soomaaliya sideese bilaash xiyitahan loogu bahdilay adisababa falanqeyn ku aadan waxaan soo dhoweynaya walaalka maxamed xasan alfaatix haye maxamed waad mahadsantaha bashiir tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa socdaalkii uu maalin ka hor madaxa kooxda ridada soomaaliya uu ku tegey ee magaalada aadis ababa ee caasimada waddanka etoobiya socdaalkan gebi ahaantiisba wuxuu ahaa mid dulli iyo liilnaan uu ka soo dhaxlay xasan gurgurte warbaahinta ayaana arinkan weli si weyn u falanqaynaysa saraakiil xasan gurgurta si aada ugu dhowaan jiray ayaa faafiyey macluumaadyo cusub oo ku aadan waxa uu socdaalkani ku salaysnaa iyo sida foosha xun ee xabashidu ay ula dhaqmeen gargurte warbaahinta rasmiga ah ee dowladda xabashida etoobiya ayaa faafisay xasan gargurte oo keligii ku dhex lugaynayo fagaare xabashida u ah matxaf oo ay yaalaan taalooyin amba asnaam madaxdii boqortooyada etoobiya soo martay ah iyo saraakiil ee iyagu haleeye u yaqaanaan gurgurte waxaa mararka qaar la arkayey isagoo uu hareer socdo sarkaal ka tirsan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya abiy axmed ayaa ku daray shaqaalihiisa mid ka mid ah isagiina waa uu isaga haray etoobiyaanka ayaa u muuqday in ninkan bilaash xiitaha ah ay libin ka heleen waxayna u dhigeen dabin ah inay bahdilaan marka loo eego qaabkay u soo dhoweynayeen iyo tasarufaadkii xasan gurgurta laga dhehan karay ugu horreyn waxay u diyaariyeen ciidanka badda etoobiya iyaga ayaa salaansaar u samaynayey kadibna askar isla ciidamadaas badda etoobiya ka tirsan ayaa loo soo dhiibay ubax waxayna ubaxa dhigeen taallo amba sanam halkii ayuu inta madaxa hoos u dhigay isku duleeyey asnaamta xabashida ee goobta fagaaraha surnaa waxaa la arkayay xasan gurgurte oo booqanaya akaademiyada ciidamada badda etoobiya arrintan ayay etoobiyaanku uga gol lahaayeen inay ku muujiyaan awooddooda ah inay badda soomaaliya u diyaarsan yihiin ninkii badda u saxiixayna ay ku cabsi geliyaan awoodda ciidanka badda etoobiya in ciidamada badda etoobiya ay soo dhoweeyaan xasan gurgurte ayaa runtii fariimo dhowr weji lah diraysay taas oo uu garan waaya xasan gurgurte inuu ku baraarugo tani waxay bixinaysaa sawir ah in dadka xabashida ay ka dhaadhacday xaqiijinta himiladoodii ahayd in ciidankooda badda ay gaaraan xeebaha soomaaliya uuna u qiray ninkii madaxweynaha ka ahaa dalkii ay baddiisa ay boobi lahaayeen oo ah soomaaliya marka laga soo tago ihaanadaas xasan garguurte lagu sameeyey welina uu iska dhowlo caddaynayo oo uu ku qanacsan yahay ee dulligaas dhul hoganayo waxaa la sheegayaa in xasan sheekh oo dowladda xabashida etoobiya ka codsaday ciidamo hor leh oo soomaaliya loo soo diro xoguhu waxay tilmaamayaan in abiy axmed uu ka dalbaday in ciidamo etoobiyaan ah uu geeyo degmada maxaas iyo degmada jowhar oo ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo hiiraan xasan oo caqliyaddiisu ay dhan u fooraarto wuxuu ku jiraa ciidan aruursi shisheeye socodkiisna waxaa qayb ka ahaa inuu helo ciidamo hor leh iyadoo la joogo labada kun shan iyo labaatanka ayuu ku mashquulsan yahay sidii uu cadowga uga heli lahaa ciidamo shisheeye oo dheeraad ah waxaana la leeyahay wuxuu masarna ee ka dalbanayaa ciidamo cusub isagoo ku jiha wareersan sida uu isugu haynayo ciidamada dowladda dhexdooda ay iskhilaafsan yihiin sida masar iyo etoobiya oo isku hayo biyoxireenka alnahda ee xabashidu ay ka dhiseen webiga niil marka laysku soo xooriyo socdaalka xasan garguurta ayaa ka dhignaa in etoobiya uu xaqiijiyo wixii ay rabtay oo ahaa inay bad hesho in ciidankeeda soomaaliya ku sugan uu sharciyad siiyo xabashida ayaana wixii ay rabtay gurigeeda loogu geeyey oo loogu soo saxiixay arrinta in la xuso mudan ayaa ah in ummadda soomaaliyeed hadda ay fahamtay dabadhilifnimada madaxa kooxda riddada ee xasan gurgurte xataa kuwa hore u taageersanaa oo ku dagnaa ninkan ay wax walba hadda u caddaadeen wuxuu meesha ka saaray dhammaanba wuxuu sanadadii lasoo dhaafay ku qaylinaya oo ahaa in etoobiya ay tahay dowlad cadow ah taas beddelkeedna wuxuu ku bedeleen etoobiya ay tahay dowlad saaxiib ah oo uu hadda ka dalbanayo inay ciidamo u keento meel sagaashan kilomitir u jirta magaalada muqdisho oo ah degmada jowhar ee shabeellaha dhexe aad buu umahadsan yahay walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo abwaannageeye cali khaliif ayaa qoray maqaal uu diiradda ku saarayo sooyaalka ciidamada siliibiyiinta ee dalka ku soo duulay taagdarrada isbaysiga cusub ee a u s som iyo mustaqbalka kooxda rajada soomaaliya ee gudcurka ku jira isagoona isbarbardhi ku sameeyey ashraf khaani iyo mursad gurgurte ku soo dhowaada warbixin ku aadan maqaalkan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani maqaalkan ayaa ciwaan looga dhigay magacyo badan iyo ujeeddo mid ah bishii januwari sannadkii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii ciidamo ka socday qaramada midoobay ayaa la keenay soomaaliya waa wejigii hore ee howlgalkii qaramada midoobay ee yunusom sida oo kale bishii disembar sannadkii kii waxaa dalka la keenay ciidamadii howlgalka yunitaf oo ka koobnaa ku dhowaad soddon iyo toddoba kun askari oo maraykanku hogaaminayay sannadkii kii waxaa howlgalkii yunitaf sii bedelay howlgalkii yunisom mar labaad oo ka koobnaa labaatan iyo siddeed kun askari oo ka socday isbahaysiyo caalami ah waxaa xigay duulaankii etoobiya ee gobolka gedo bishii janawari laba kun iyo shan xukuumaddii cabdilaahi yuusuf ayaa codsatay in ciidamo ka socday dalalka afrika ee safka hore ee igaad oo tiradoodu ka badan tahay toban kun oo askari la keeno soomaaliya qorshahaas oo urur goboleedka igaad ay aragti ahaan oggolaadeen ciidamadaas waxaa la soo jeediyey in loo bixiyo igasom meles zanaawi ra-iisul wasaarihii etoobiya ayaa dhammaadkii waxa uu ciidamada dalkiisa amar ku siiyey in ay galaan gudaha soomaaliya si ay uga hortagaan waxa uu ku sheegay khatar muuqata oo ka soo socota soomaaliya kani waxa uu ahaa duulaan qaawan oo etoobiyaanku ay soomaaliya ku soo qaadeen oo la mid ah duulaankii maraykanka ee ciraaq horaantii sannadkii dii waxaa bilowday howlgalka afrika ee amisom oo qaramada midoobay ay meel mariyeen waa howlgal hadda ka kooban dalal ay ka mid yihiin yuganda burundi kenya etoobiya iyo jabuuti bishii oktoobar ku dhowaad lix kun oo askari oo kenyaan ah ayaa soo galay gudaha soomaaliya waxaana bilowday howlgalka ay u bixiyeen linda inji ilaalinta qaranka markii dambena ciidamada kenya waxa ay magac ahaan ku biireen howlgalka afrikaanta ee amisom waxaa iyaduna mar dambe amisom magac ahaan ku biirtay etoobiya oo ay ciidamadeedu iska joogeen qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah dhammaadkii bisha maaj ee sannaddii ka howlgalka amisom waxaa loo sii beddelay howlgalka kumeelgaarka ah ee atmis waxaana la siiyey sannado kale oo dheeraad ah oo ay soomaaliya iska sii joogi karaan mar kale horaantii bishii agost ee sannadka golaha midowda afrika ayaa meel mariyey sii joogitaanka gudaha dalka soomaaliya ee ciidamada soo duulayaasha ah ciidamadan ayaa magac ahaan loo bixiyey african union support and stabilization mission in somalia oo loo soo gaabiyo awsom kadibna dhammaadkii disembar ee sannadka waxaa qorshahan ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay tan ayaa lagu tilmaami karaa rafadkii ugu dambeeyey in kasta oo aan marna daahfurnaan laga samaynin ciidamada afrikaanka ah ee ku dhintay soomaaliya haddana sida ay baahisay idaacadda codka maraykanka laanteeda af soomaaliga oo la hadashay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya mohamed al amiin swayf bishii abriil ee sannadkii kii khasaaraha nafeed ee howlgalka amisom ama admis ee soomaaliya ayaa kor u dhaafay dhimashada saddex kun iyo shan boqol oo askari iyo dhaawaca shan kun oo askari taas oo howlgalka amisom ama admis ka dhigtay howlgalkii waxa loogu yeero nabad ilaalinta ee ugu khasaaraha badnaa caalamka oo dhan siddeetankii sannadood ee ugu dambeeyey maxaa suurtagal ah fiidnimadii bishii abriil siddeed iyo labaatankeedii sannadda kii madaxweynihii maraykanka gerald ford ayay ilihiisa amnigu si deg deg ah ugu wargeliyeen in magaalada saigon ay si deg deg ah gacanta ugu sii galayso cadowga intaas kadib waa la wada ogaa wixii ka dhacay vietnam mar kale bishii agoost shan iyo tobankeedii sannadda ka xarakada daalibaan waxa ay la wareegtay caasimadda dalka afghanistan ee kaabul iyaga oo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada afghanistan ciidamadii afghanistan waxa ay awoodi kari waayeen in ay ishor istaagaan daalibaan iyaga oo tiro ahaan ka badnaa qalab ahaanna ka wanaagsanaa haddaba daalibaan maxay si fudud uga guulaysteen xukuumaddii ashraf khani tani waa su'aal muhiim ah guddi xaqiiqo raadin ah oo maraykanku uu arrimahan u xil saaray ayaa soo bandhigay ilaa lix qodob oo muhiim ah kow dowladdii afghanistan marna si dhab ah umay rumaysanin baaqii maraykanka ee ahaa in ciidamadiisa uu la bixi doono waxa ay si weyn ugu fashilmeen in ay diyaargarow isku filnaashiyo ah sameeyaan laba maraykanku waxa uu dowladdii dabadhilifka ahayd ee kaabul u diiday in ay qayb ka noqoto wadahadalka uu la geli doono daalibaan tani waxa ay ahayd shuruud muhiim ah oo daalibaan ay doonayeen tallaabadani waxa ay aad u wiiqday sharciyaddii xukuumadda kaabul xukuumaddii kaabul waxa ay been u sheegeen naftooda waxa ay ku fikireen in daalibaan iyagu ay ku soo biiri doonaan saami qaybsina ay weydiisan doonaan iyaguna ay dowlad sii ahaan doonaan afar daalibaan marna diyaar uma ahayn in ay tanaasul u sameeyaan xukuumaddii dabadhilifka ahayd muhiimaddoodu waxa ay ahayd in maraykanka ay wadahadal ku saaraan kadibna ay cagta mariyaan caratuurka uu dalka ka samaystay shan madaxweyne ashraf khani waxa uu saaxiib siyaasadeed ka dhigtay xubno kooban oo gulwadayaal ah oo ehel iyo qaraabo u badan kuwani waxa ay mar waliba u sheegi jireen xaqiiqo been ah oo ka duwan xaqiiqda bannaanka taala tan ayaa dhabaha u xaartay in daalibaan ay si fudud u soo istaagaan albaabka kaabul isaga oo hurda lix xukuumaddii kaabul waxa ay noqotay meel musuqa boobka iyo tuugannimadu ay gaartay meel aan la qiyaasi karin waxaanay lumisay kalsooni kasta tani waxa ay fursad u noqotay daalibaan waxaa intaas dheer oo ay warbixintu sheegtay in ciidamadii afghanistaan ay ahaayeen kuwo taya ahaan liita oo aan marna is hor istaagi karin jihaadiyiinta caratuurku waxay mar waliba ahaayeen kuwo niyad ahaan hooseeya dhaqaale ahaan iyo taakuleen ahaan ku tiirsan shisheeyaha musuqa iyo qaraabokiilnimaduna ay xarkaha goosatay dhinaca taageerada shacabka ee maamulkii kaabul ayaa iyaduna dhulka gashay tusaale ahaan doorashadii madaxweynenimo ee maraykanku uu ka abaabulay dalka afghanistaan sannadkii laba kun iyo afartii waxaa u soo baxay boqolkiiba lixdan iyo sideed dadka ree afghanistaan laakiin doorashadii madaxweynenimo ee sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii waxaa u soo baxay wax ka yar boqolkiiba toban tan ayaa ah astaan cad oo muujinaysa sida xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee u lumisay kalsooni kasta oo lagu qabi jiray maraykanka xaqiiqada ayaa hortiisa timid ugu dambayntiina waxa uu go'aansaday in uu afghanistaan ka dhaqaaqo waxaanu ka dhaqaaqay ashraf khani waxa uu shahaadada sare ee b h d ka qaatay jaamacadda colombia university ee dalka maraykanka sida oo kalena waa qoraaga buugga caanka ah ee fixin filad state majalladda maraykanka ah ee new york times ee ku jeesjeestay ashraf khani ayaa tidhi halkii uu afghanistaan hagaajin lahaa kaba la'aan ayuu kaga cararay haddii aad qodobada sare u fiirsato kadibna aad eegto xaaladda maanta ee xukuumadda xamar waxa aad helaysaa isu ekaanshiyo dhowr ah xasan sheekh iyo ashraf khani waxa ay wadaagaan astaan kasta oo fashil lixda qodob ee fashilaya ashraf khani dhammaantood waxa ay maanta yaallaan miiska talada ee xasan sheekh xamar waxaa hadda caan ka ah kala iibsiga darajooyinka ciidanka boobka hantida danta guud iyo awood sheegashada shacabka ilaa ay gaartay in xabaalaha lafaha laga soo guro kadibna dhulkii ganacsato laga iibiyo xasan sheekh waxa uu albaabada ka xirtay dabadhilifyadii kale ee ay awoodda ku loolameen waxaannu ka shaqaynayaa doorasho isaga dantiisa ah oo uu mar kale ku soo laabto tani waxa ay sii dhaawici doontaa rajo kasta oo dadka qaar ay ka qabeen xamar ugu dambayntana waxaa dhabbaha loo bannayn doonaa al-shabaab annagu waxa aannu ka soo gudubnay caqabado badan oo warkooda iyo waayahooda lahaa marar badan ayaannu run ahaantii si weyn u dhibaatoonnay balse marna maanan isdhiibin waannu dhaawacannay waannu xanuunsannay waannu gaajoonnay laakiin weli waannu halgamaynaa qofna taariikhdan ma tirtiri karo waxa aannu nahay soomaali waxa aannu nahay muslimiin waxa aannu nahay al-shabaab waxa aannu u taagan nahay halgan samir runsheegnimo ballan oofin iyo jiritaan al-shabaab waa mabda mabda'na lama ciribtiri karo xaqiiqadaas waa in lagu wada qanco waxaa qoray maqaalkan nageeyo cali khaliif bisha janawari sannadka
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada jidhib kulan lagu soo gebagabeynaya kormeer waxbarasho oo ka socda degmada jidhib ayaa ka dhacay xarunta jaamacadda alqima mas-uuliyiin culimo iyo qeybaha bulshada ayaa ka qayb galay kulankan muddooyinkan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa ka socday kormeer waxbarasho oo ay wadeen bahda waxbarashada gaar ahaan mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu mariyey iskuullada hoose dhexe iyo sare iyo macaahidda waxbarasho kormeerkan uu muddo socday kadib waxaa kulan uu ka dhacay magaalada jilib kaasoo loo qabtay dhammaan maamulayaasha iyo macalimiinta xarumaha waxbarasho waxaana looga hadlay horumarinta waxbarashada ugu horeen waxaa ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اخوه الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ayaan u mahadcelinayna subxaanah watacaala allihii inagu kulmiyey kulankan maanta aan fadhino ee jaamacadda alqima macalimiintii muasasaadka tacliimiga ee rag iyo dumarba leh inaan kulankan maanta isugu nimaadno innagoo de isu baraarujinayna mas-uuliyadda ina saaran sida aan u gudan lahayn waajibka ilaahi subxaana wa tacaala inagu addoonsaday bacda xamdilaahi walaalaha maktabka tarbiya wa tacliin oo iyagu hooshaan soo agaasimay dadaalka aad bixinayseen iyo kormeerkii beryahaba aad ku samaynaysee muasasaadka tacliimigaha wilaayadan iyo wilaayaad kaleba aad ka wadaan ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idinkugu dara waan idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiina iyo kormeerka iyo shaqooyinka aad ku jirtaanba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta degmada jilib oo iyagu mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacayso marka loo eego gobolka hadda aan joogno ee wilaayada jubbada dhexe waa maqarkii wilaayada waa meeshii ugu weyneeda muasasaadka ugu badnaa ay ka dhisnaayeen culayska ugu badan marka idinku idinku dhacayaa ilaahina subxaana watacaala mas-uuliyadda iyo xilka adhaysanha idinkugu kaalmeeyo intaa kadib waxaan u mahad celinayaa walaalaha martida ay nala joogto culammadu ay kamid yihiin ee kelimaadka wax ku lahaa iyagana waxaa leeyahy jazaakum allahu khayran intaa kabacdi walaalayaal waxaan isu dardaarmayna isugu nimid waxaa weeye ardada iyo jiilka cusub ee soo koraya sidaan u gaarsiin lahayn mustawo berita ay ku xambaari karaan mas-uuliyadda maanta inagu aan hayna inagu marka mas-uuliyadda ina saaran waxaa weye ubadkaa qalbigooda uu xaaro yahay oo nadiifka yahay oo daahir ka yahay sidaan uga faa'iidaysan lahaynoo qalbiga aan ugu shubi lahayn cilmi adduun iyo aakharaba anfaca cunugaas oo kitaabka ilaahay sunnada nebiga ugu horeeyaan culumtan kale danawiyana wixii laga maarmi waayo in la baro weye walaaluhu way dadaaleen maktabka khayr allaha siiya muqararaaday sameeyeen macalimiin iyay diyaariyeen juhuud fara badan ay bixiyeen annagana waxaan la rabaa marka ka macalimiin ahaan mas-uuliyadda macallin kastoo ku aadan inuu qaato muqararka la diyaariyey iyo qorshaha la dejiyey ninka la rabay inuu meel mariyo waa macallinka waxaan rabnaa marka macalimiinta maadaama ay mataqaanaaye wakiilba ka yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dacwadii gudashadeedii ay wakiil oga yihiin ummaddana ay nuur iyo iftiin u yihiin waxaa la doonayaa macallinku cilmi walba iyo darsi walba uu bixinayo inuu ku dhex bixiyo ardaygan tarbiyadiisa u wanaajin laha akhlaaqdiisa u wanaajin laha waana ammaanona loo dhiibay carruurta ogaada mas-uuliyad ina saaran way ammaanadu marka yaraa ma leh wax kastoo laguu dhiibta oo lagaaga tago oo lagu yidhaahdo mas-uuliyaddeeda aadaan kugu ogna adiga ammaano kugu tag adigaa lagaa rabaa cunugaa tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xanaanadiisa mas-uuliyad weyn ayaa kaa saaran nabiguna calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dhammaanteen inaan raacino kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyat cid walba waxa la raaciyo maalinta qiyaama oo la weydiinaya ardaygan madrase markuu soo galo ilaa uu ka baxa waktigaas macalinka isagaa u ballanqaado yiri waxbaan barayaa mid laga soo bilaaba saacatu kida ilaa saacatu kida waxaa laga rabaa macalinku inuu xili si saaro xilliga xiisadda uu ku jiro ardaygan waxbarashadii iyo duruustii uu sii lahaa inuu ku dadaalo akhlaaqdiisana uu ku dadaalo waxaa la rabaa hogaanka ummaddaa tihiin ummaddoo dhan way wada dhowrayaan way soo wada fiirinayaan xaggiina la soo wada eegaya waxaan rabnaa hami caali ah iyo niyad wanaagsan inaad inoogu soo saartaan ilaahay idinkii jiil berita ummaddan inoo hogaamin lahaayo dhulkaa hadduu ilaahay gacanteena soo geliyo aan uga faa'iidaysan lahayn waxaan idiin dardaarmayaa macallimiin allah idin barakeeya camalka adhaysaan waa camal weyn oo ballaaran waana mas-uuliyad aad u weyn inaad gudataan oo aad u gudataan sida ugu wanaagsan ee ugu saxsan aad u gudataan nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu ilahay wuxuu jecelaya midkiin hadduu camal falaayo camalka uu suubinayo inuu itqaaniyo suga itqaaninta camalkiina waxaa ka mid ah ardayga wakhtigiisa in la ilaaliya waxbarashadiisa in lagu dadaala duruusta in la fahansiiya dadka ilaahay isku mid kama dhigin furuuq fardi ahaa jirta mustawaha waa lagu kala duwaya fahamka waa lagu kala duwaya mid walbana in lagu dadaala waajibka insha allahu tacaala gudashadiisa inaad ku dadaashaan yaan insha allahu tacaala idiin dardaarmayaa waxaana rabnaa insha allahu tacaala shaqada maanta aad qaban lahayd berri inaadan u dibdhigan qofku shaquu hayaa waa macallin cashiruu diyaarsanaya ardayuu diyaarinaya howle iyo mas-uuliyadu hayaa shaqadaa gudashadeedii itqaaninteedii awooddeeda waxaa ka mid ah shaqadaad maanta qaban lahayd berri inaadan u dibdhigan berri haddaad u dibdhigata berrina mid kalaa kuu taalay shaqadii labay noqotay waxaa laga yaabaa berri hadda naftu inay ku tiraada war maantana way culus tahay bal saa dambe berri kale usii dibdhig shaqadiiyaa marka isdul fuulaysa waxay noqonaysaa hadhow inaad shaqadaa gudan weyda taa marka insha allahu tacaala si aysan u dhicin waxaana laga rabaa shaqo walba wakhtigeeda ugu munaasabsan iyo maalinkeeda ugu munaasabsan inaad qabataan ilahay adin barakeeya waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran dadaalka iyo juhdiga aad wadaan iyo waxbarashada iyo tacliinta aad ummadda u haysaan aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa ilahina subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinayaa camalkiina iyo dadaalkiina inuu ilahay idinka aqbalo ikhlaasna ilahay subxaana wa tacaala uu idinkugu dara miro weyn yaa laydinka sugayaa muslimiinta iyo qiyaadada ummadduna idinka sugayaan waalidiintuna waa idinka sugayaan ilaahayna garabkiina haggalo ha idinkugu kaalmeeya waxaan rabnaa insha allahu tacaala gacmo wada jira wax ku qabtaane si wada jira mas-uuliyadda inaan u wada qaadno oo aan u guntana ka wilaayahaan iyo ka macalimiin ahaanba biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaana raba insha allahu tacala hadda khayrka iyo wanaagga inaan idiin dardaarma jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh abuu saciid azeylici oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah markaan dulaab alyowmi hum qaadat lmustaqbal ardada maanta iyaga ah hoggaanka mustaqbalka maadaama taas aad aaminsan tahay qaado oo fiican oo dadkan badbaadin kara waa inaad soo saartaa hammigaaga waa inuu yahay aad ku talagasha wixii maanta aad ku beerto ayaa hadhow isagana wixii aad ku beeratay ayaa ummad markaasoo ku beeraya tacliimta marka aad joogto ardadan ay kula joogaan meelaha ugu fiican addacwatu ilallaah ay ugu habboon tahay oo lagu gudbiisan karo waay waayo mudariska ardadan oo maanta ay la joogaan wuxuu noqonayaa calaa silatin mustamira bitulaabi lifatratin tawiila waxaa laga yaabaa ardaygan markay ugu yar tahay sanad labo sano saddex sano afar sano ayaa laga yaabaa ardaygaas markaas inaad la joogto macalinka oo muuminka ah oo caqiidadiisa ku saleeyay maadadiisa wuxuu awoodi karaa ardaygan yar lagu keenay inaad ku beerto allah subxaanahu watacaala inuu rumeeyo rasuulkiisa rumeeyo risaaladiisa risaala alislaamiya ku qanco oo ku cisoobo waajibaadkii looga baahanaa in uu istaagona markaas aad quluubtiis aad ku beerto ayaa macalinka markaas awoodi kara ardayga markan wuxuu soo baxaya isagoo mu'min billaahi casa wajalla ah oo islaamkiisa oo markaas ku faanayo ardadan maanta adii lagugu aaminay oo wax allaal wixii aad maanta ad u dhiibto ay qaadanayaan ay kaa dhiganaan quduwad inaad uga faa'iidaysato dacwadii risaaladii inaad gudbiiso adigoo ilaahay subxaanahu watacaala khayr iyo hawaab fara badan oo ad ka raadinaya nebi hore calayhi salaatu wasalaam man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri midla ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofkii dadka hanuun ugu yeera waxaa u sugnaanaya ajarka dadkii hanuunkaas ugu yeeray oo ku soo raacay ajarkoodii iyadoo ajarkoodii waxna aan lagu nuqsaaminaynin wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayru laka min xumri nacam ilaahay mas-uuliyad baa ku saaray oo ka muslim ahaan haddana mas-uuliyad gaarba ku saaran maadadan adaa lagugu hadleeyay owlaaddan waa owlaaddii muslimiinta ah quluubtoodii waa nadiif wixii maanta ay kaa arkaan oo ay kaa maqlaan ayaa cilmi iyo aqoon iyo thaqaafo u noqonaysa haddii markaan mas-uuliyaddii aada ilaaliso akhlaaqdaadii iyo camalkaagii iyo suluugaagii iyo qoolkaagii dhammaan oo ardadaad uga dhigto qudwa ka hor maadada aad bixinaysa ka hor waxaa mas-uuliyadda waad gudatay saa darteed markaan macalinku waa inuu dareema haddaa madrasada dhexdeeda ma ahee markaan qofku inuu dareensan yahay inuu mas-uul yahay mas-uuliyadaasna la weydiin doono markaan ilaahay dartiis inuu mas-uuliyadaas u guto ayaa saaran waajibna ku ah khamsa macalinka markaan waajibka saaran wuxuu yahay inuu dareemo acdaa'ul islaam risaaladooda ma istaagayso waxay isku dayayaan ardadan aad rabto islaamka inaad barto ay waxay ku dadaalaan islaamka inay ka saaraan duruq fara badanna markaas ay u isticmaalayaan markana waa inaad dareensan tahay ardadan aad rabto inaad toosiso waa lagula haysta markaan tarbiyada iyo tacliimta cunugan oo rabbigiis aad bartay rasuulkiis aad bartay risaaladiis aad bartay cadowgiis aad u sheegtay waxaad ku jirta maydaan weyn oo mayaadiinta jihaadka ka mid ah islaamka iyo muqararka diraasiga waa inaad isku xirta maado kastoo aad dhigto waxaad samaynaysa maalan culuumta ama maadada aad dhigayso u isticmaal litahbiit alcaqiida cunugan caqiidadiisa inaad sugto maado kastoo aad dhigto waxaa lagaa rabaa maadadaadi inaad u marsiiso ardaygan caqiidadiis inaad saxdo ugu dambeynna qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada iyo macalimiinta ayaa goobta ka hadlay magacaygu waa macalin cabdifataax waxaan ahay maamulaha madarasada suldaan cabaas ee degmada jilib baryahan waxaa ka socday gobolka iyo degmooyinkiisa kormeer waxbarasho ay wadeen guddi maktabu tarbiya wa tacliim uu u soo xilsaaray inay ishraafaan madaarista mu'asasaadka ku yaalla degmooyinka marka si guud ishraafkii sida loogu talgala u dhacay guddiga loo soo xilsaaray lagu soo booqday madarasada waxay ka qayb qaateen duruustii fasalada ka socotay shaqooyinka sida u socdaan ayay kormeeleen kadibna si qaas ayay waxay la kulmeen maamulkii madarasada wixii warbixina oo magaranaysaay dee jirayna way naga qaateen arrintaasna waa arrin iska mashruuc ah oo inta badan markii mu'asasaad ay shaqaynayaan marka hore qorshaha loo dejiyaa iyo balaan kadibna dee wax la yidhaahdo controlling ama evaluationa la sameeyaa ishraaf taasina waxay keenaysaa in istraatiijiyaddii iyo nidaamkii la dejiyey iyo shaqadii siday u socotay meeshay wax marayaan la ogaado hadday wax toosan yihiinna shaqada ay sii toosnaato hadday xoogaa khalal uu jiran insha allahu tacaala meelaha la buuxiyo marka waa soo dhoweynay raggii guddiga hawshaas waday intaa kadib haddana waxaa jiray kulan ay isugu yimaadeen bahda waxbarashada maamulka wilaayada iyo raggii ishraafka waday taasoo tawjiihaad lagu bixinayey waxyaabihii ka soo baxay iyo natiijadii ka soo baxday ishraafka shaqada waxay ku socotay sidii loogu talagalay marka waana laiska saxay oo wixii magaranaysaa dhaliiloo jiray waa laisku tawjiihiyey taasina waxay keensanaysaa shaqada inay ku hagaagto maxaa yeelay mu'asasaadka tacliimiga waxay gacanta ku hayaan jiilka soo koriyay ee mustaqbalka marka waa in la hagaajiyo waxbarashadooda iyo akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda annagana insha allahu tacaala waa wixii tawjiihaada walaalaha ina siiyaan waa ka qaadanay ala wixii ilahay naga waafajiyana waa tadbiiqin doonaa waa hirgelin doonaa waxaan codsanayna insha allahu tacaala in ishraafkaasi nagula soo celceliyo macalimiintii rag ka soo qaybgalay baahda warbaahinta insha allahu tacala walana jazaakum allahu khayran sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed magacaygu waa yaxya waxaan ahay mid ka mid ah macalimiinta madarasada al anwaar maalmahanba magaalada ama gobolka iyo degmooyinkiisa waxaa ka socday kormeer waxbarasho guddigaas yacni hadafkii iyo wixii uu socday waxay ahayd in uu fiiriyo yacni heerka waxbarasho macalimiinta ardayda iyo madaarista iyo qaabka ammaanadii loo gudanayay marka waxaan isleeyahay yacni barnaamijkaas wuxuu ahaa mid aad u muhiimsan in la keeno intaas kadib guddigii waxay soo qabanqaabiyeen kulan kale ee la yeesheen dhammaan goobihii ay tageen macalimiintii iyo maamulayaashii joogay kulankaasna yacni waxaa lagu gorfeeyey yacni ciladihii iyo waxyaalihii badanaa ee la kulmeen guddiga waxyaalo badanna oo naga qaldanaa way nagu baraarujiyeen annagana waxaan rajayn doonnaa insha allah inaan sixi doonno oo qaladaadkaas aan bedeli doonno wanaagna aan ku bedeli doonno yacni ammaanadiina sidii ay tahay inaan u gudan doonno anigoo ah maamulaha qurtuba macalin abuubakar baryahanba kormeer guud baa socday walaayaadka shaqada marka saddex qaybood bay ka koobneed qaybta koowaad ishraaf bay ahayd mu'asasaadka tacliimiga iyo meel kasta ay wax ka jiraan kulley muxaafadada waxayna gelayeen fusuusha macalimiinta ayay kormeere ku ahayeen iyo mu'asasada dhanba iyo maxaanku yidhahdaa iyo ardaydaba barnaamijka marka kulankaas wuxuu ahaa yacnii sideen waxbarashada u horumarinaa maxaan waxbarashada seen ku kordhin karnaa maxaan ku kordhin karnaa xaggee naaqis ka tahay xaggee laga kaabi karaa see loo horumarin karaa akhda'da jirta see loo sixi karaa barnaamijkaasaa aad loogu hadlayay waxaa shicaarkeenaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi taasaan annaga ka duulaynaa marka inshaa allahu tacaala ammaanadaasna inaan gudanna addul amaanaat ilaa ahlihaa baa ilaah yidhi annagana waa u baahannahay qiyaamada ilaahi subxaana watacala inuusan nagu ciqaabin waxaa la rabaa nin kastoo mas-uula camalka u hayo inuu itqaaniyo uu sugo hadafka ugu muhiimsan ujeeddada waa sidaas acmaashaan socota tacliimigaa ujeeddada laga leeyahay maxaa yeeley jiil baan gacanta ku haynaa caalamulislaami iyo meel kastoo caalamkana waxaa weeye jiilkaa waa inay maartay maxaan ku rahda waxyaabihii ay ku bedeli lahaayeen ama ay maaragtay diinta ku gaarsiin lahaayeen baa la barayaa annagana waxaan insha allah allah naga dhigo kuwii camalka guta wixii loo jiideeyena ku dhaqma ku camal fala allah naga dhigo waxaan rabaa warkayga kusoo khatimayaa kusoo gebagabeynayaa raggii meesha kusoo kulmay iyo culummadii iyo akhyaartii iyo maamulkii iyo bahda maaragtay maxaanku idhahdaa iclaamka waxaan leenahay dhammaan waa mahadsantihiin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb wararka oo qodobixii sale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu